Xafladan waa si heer sare looga agaasimay oo ku qalan beddeladayaga dufcadii soddon iyo lixaad islamarkaana baradeenga xifdinta qur-aanka iyo tarbiyada islaamka oo ka dhiidaya holka xafladda ee magaalada kaalkacya munaasabadan iyo weliba ku qeyb galaya mas-uuliyiin ku tirsan maamulka galmudug iyo maamulka degmada kaalkacya iyoona ku hadaleenga muhiimadda munaasabadda ardayda akhlaaqdooda iyo maxaanku idhahdaa iyo barashadooda qur-aanka kariimka iyo diinteenna suuban marka ade macadka qaybaha furuuc iyo ayuu ka kooban yahay qayb taxfiida iyo qayba furuuca ayuu leeyahay qaybaha asaasiyaadka hoose macadka ardayda waxay kaga soo gudbayaan ama ay ku baranayaan muddo dhan shan bilood waa dadka ixtiraama oo muhiimadda siiya qur-aanka ee aan ka horumarin waxyaalaha kale dadka iimaankoodu u yaryahay ayaa waxay u badan yihiin inay qur-aanka ka horumariyaan maadiga kale wuxuuna maadigaa qur-aanku dhigtaa kanna wuxuu dhigtaa maadiga iskuul maxay ka marayaan leeya qur-aanka sii fiirin mahayaan xagee marayaa jaamacadda dhigtaa dibiyaho cunugaas ayaa muhiimadda la siinaya la fiirinaya laakiin kii kii dhiganaya qur-aanka wax sii raacraacaya iyo wax sii fiirfiirinaya lama arko aan waalidkiisa ahayn arday oo ay ka soo qayb galeen waalidiintu waa u mahadcelinaynaa anuna anaa konna akadamiya bitaal waxaan ka mid ahay ardayda wuxu dhigataa meesha waxaa i digta wiil baa i digta maantana waxaa ka soo qayb gala asoo qalintiinayn waan ka soo qayb galay dhinaga kale waalidiinta iyo culummada ku qeybgaliya munaasabadda iyo ka dheeradeeg muhiimadda ah xifdinta qur-aanka
halkan uu ku qabanayo macdad bilfurqaan lidaraasad oo runtii bulshadan maaragtay reer gaalkacyo miisaan weyn u leh oo ah wuxuu ka shaqaynayo inuu qur-aanka kariimka la baro awlaadeen aad iyo aad baa ugu faraxsanahay kasoo qaybgelidda anigoo weliba waalidiinta qayb ka ah ee ardada halkan joogta ka mid ah ilaahay baa ku mahadsan waana ku faraxsanahay runtiina maantay kasoo qayb gala marka labaad xildhibaan maxamed xuseen tahliil agaasime maxamed cabdulaahi saaxiibkiisa alkormeere waa inkaga mahad celinaynaa noolaynta iyo kor umaadid ilaahay kalaamkiisa cadiimka ah
waxaan aad runta ugu faraxsanahay maanta la qaybsado dhalinyarada dhanaa caruurta inaan kala qaybgalo maanta xafladooda kala jebinta iyo xafladda abaalmarinta ee qaybaha heerar kala duwan ee waxbarashada diiniga si gaara qur-aanka kariimka waxaan rabaa inaan u mahadceliyo maamulka iyo macalimiinta macadka ee sida qodob badan usoo abaabulay xafladda guddiga ciyaalka inay waxbartaan waxaan ku dhiirigelinayaa oo ka codsanayaa inay halka kasii wada jadaalaan ilmuhu xilligaan oo kale waa xilliga ay ugu baahida badan yihiin tarbiyo wanaagsan inay helaan waxbarasho inay helaan si gaara inay diinta iyo culubteeda fahmaan dhanka akhlaaqda sidii mayarka uu ka dhawaajiyey waxaa moodaa waalidiintu dhanka qur-aanka iyo si guud waxbarashada ilmaha dugsiga yooyinka ee ardadan u soo dadaalay iyo mutasharafta xafladkan ka soo qayb gashay dhammaan dadka dhan waxaan ku salaamaya halkan fadhiya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaamka bacdi ilaahay subxaanahu watacaala oo xafladdaas halka sharafta badan aan kasoo qayb gala noo qadaray ayaan u mahadcelinaynaa alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin badan ilaahay baa mahad dhammaanta iskale waxaan u mahad celinaynaa macallimiinta ardadan